markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
cilmi baaris ku saabsan abaarta ka jirta soomaaliya oo uu toddobaadkii hore soo bandhigay machadka daraasaadka geeska africa ee green litmas ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho ayaa muujisay in ku dhowaad afar milyan oo qof oo ku nool soomaaliya ay hadda wajahayaan xaalad cunto yari ah sanadka labada kun laba iyo labaatanka islamarkaana ay laba milyan iyo shan boqol oo kun oo ruux ay hadda si deg deg ah ugu baahan yihiin gargaar bini'aadanimo horey qaramada midoobey iyo dowladda soomaaliya ayaa uga digay khatarta abaarta hadda ka jirta soomaaliya haddaba toddobaadkan waxaan barnaamijkeenna wicitaanka kusoo qaadan doonaa xaaladda abaaraha soomaaliya waxaa marti noogu ah maxamed cabdulqaadir warsame hilaal oo ka mid ah madaxda machadka daraasaadka geeska afrika ee green litmas hilaal waxa uu arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda ku bartay jaamacadda sowas ee magaalada london hilaal aad baad u mahadsan tahay kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
waa maasanta walaal nuur waa ku dhowahay bal marka hore noo faahfaahiya natiijada idinkaga soo baxday cilmi baarista aad ka samayseen abaarta ka jirta soomaaliya walaal waad mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha khadka ku jira iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed ee halkan inaga dhegeysanaya darasadan ama cilmi baaristan mudday qaadatay in la ogaado xaqiiqda dhabtaa iyo sida ay u saamaysay abaarta waxa ay ka kooban tahay waa soddon iyo sideed bage ama soddon iyo sideed bog waxyaalaha ugu daran artu hoosta laga xariiqay waxa ay tahay in ay ugu horeyso abaarta iminka taagan ay waddanku ka horreeyeen abaaro kale oo isxigxigay oo isbiirsaday kuwaas oo sare u qaaday heerka gaajada faqriga iyo colaad sababtay xasilooni darro meelaha qaar waddanka ka jirta halkaas oo la ogaaday nambarka iminka hadda wajahaya xaalad khatar ah dad aan ka yarayn marka la isu geeyo saddex bidoc sideed milyan ay wajahayaan cunto yari tiradaas oo si koro sare usii kici karto ilaa ay gaari karto afar dhibic lix milyan oo qof marka waa lasii kala daran yahay waa lasii kala ogaaday waa lasii kala saaray xaaladda hadda taagan waa laba dhibic shan milyan ayaa si deg deg ugu baahan in ay u helaan caawinaad bini'aadanimo waxaa kaloo la ogaaday waxa ugu muhiimsan waxa ay tahay in boqolkiiba lixdan iyo toddoba marka ay sare u kacday tirada dadka hadda wajahaya xaaladda marka la barbar dhigo abaarihii abaartii ugu dambeysay labada kun iyo labaatanka waktiga isaga ahaa iyadana ay sidoo kaleeto ay cabasho jirtay waxaa kaloo la ogaaday waxa ay tahay in biyo la-aanta ba-an iyo cunto yaraanta iyo qiimaha loo isticmaalay in dalaga lagu beerto iyo waxyaalaha daruuriga ah ee ay kor u kaceen toban ilaa konton iyo afar boqolkiiba boqoley ahaan marka la fiiriyo ma yara sida cilmi baarista aadba hadda ku sheegtay in ay cunto yaro ba-an ay wajahayaan ku dhowaad afar milyan oo qof waa saddex milyan iyo sideed boqol oo kun afar milyan ay ku dhowdaha tiradaas dadka hadda xaaladda ba-an ku jira abaartu sida tooska ah ay u garaacaysana ay gaarayaan laba milyan iyo shan boqol oo kun marka ma ogaateen meelaha ugu daran ee waddanka ee ay abaarta sida daran u garaacaysa hadda walaalood maasaqe waa la ogaaday marka la dul istaagay maamul goboleed kasta iyo deegaanada hoostaga marka la dul istaagay maamul goboleedyada galmudug iyo jubbaland qeybo ka mid ah maxaa la yidhaahdaa puntland iyo koonfur galbeed ayaa ayaa ugu daran isku mid ma ahan baahiyaha qaar qaar baa biyaha lagu kala baahi badan yahay waxaa lagu kala baahi badan yahay maxaa la yidhaahdaa dadku qaar baa beereley ahaa oo aanba roobkii inta waayey iyo webiyas webiyadii u dhowaa ay qalaleen beerihii iyo kanaaladii biyaha geenayay ay qalaleen oo wax soo saarkii uu hoos u dhacay amaba ay aada u daran tahay marka baahiyahana way kala duwan yihiin laakiin sida loo kala daran yahay aad ay u garaacday abaartu ay u garaacday waa deegaanadaasa ugu daran waa mahadsan tahay maxamuud cabdulqaadir hilaal khadka igu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa jaamac maxamed xirsi waxaan ka soo hadlayaa degmada gaashaamo ee dowlad deegaanka soomaalida daadiyaha barnaamijka nuur bukhaari iyo maxamed cabdiqaadir hilaal oo barnaamijka martikuwa labadiinuba waad salaamantihiin laba su-aalood baan qabaa anigu su-aasha koowaad waxay tahay geeska afrika weligoodba way ka dhici jireen abaaruhu balse way kala durugsanaan jireen haatan se abaarihi waxay noqdeen kuwo xidhiidha oo hadba soo laabanaya haddaba haddii arrimahaas aad daraasad ku samayseen maxay tahay sababta ugu weyn ee keenaysa in abaaruhu soo laalaabtaan su-aashayda kale waxay tahay mar kastoo abaari dhacdo caqabada ugu weynee dadka soo wajada waa biyo la-aan haddaba sidee biyo la-aantaasna looga gaashaaban karaa waad mahadsantihi badaf v w
walaal dhegeystahaas aad buu u mahadsan yahay inta badan waa sax way soo noqnoqdeen abaaruhu aad bay usoo noqnoqdeen de xilliyada oo isbedbedelo roob babka dadkan ilaahay roob ha siiye oo soo daaho aanba yaraado sidii la filayo aan u diin oo kii handala kii kaleo xilligii oo lasoo gaaray handala waktigii oo handala xilligii oo roobkii la waayey waxyaalahaas iyada ayaa ugu daran laakiin mar kasta waxa hadda la ogaaday waxay ahay waxa ay tahay u diyaar garow la-aan aan loo diyaar garoobin oo inta badan aysan dhicin in loo diyaar garoobo xagga marka la fiiriyo in abaarta sida cashir laga qaato mid kasta oo soo marta dadkan inaysan dhicin iyo maxaa la yidhahdaa iyo iyo iyo iyo dowladaha iyo hay-adaha caalamiga ah ama dadka caawiyo ka shaqeeya arrimaha abaaraha oo mar kasta aan inta isu imaado aan cashir ka qaadanin ayaa sabab ah arrimaha aan ogaanay oo oo oo oo waxay ahayd in cashir laga qaato midda dhacdo biyo la-aanta sax waa sax waa la ogaaday biyo la-aanta waxa cilmi baarista lagu ogaaday boqol kiiba lixdan baa la ogaaday in ay sare u kacday baahida biyaha loo qabo marka la barbar dhigo waktiga ugu dambeeyey abaaraha wadanka ay ka dhacaan iminka markoo qiyaasi kartaa baahida
jirwaayahay adigaa mudan ee dhegeysto kale ayaan isna jeclahay inaan fursaddiisa siiyo soo dhowo walal asalaamu calaykum bahda v o a magacaygu waa cabdisalaam ka jooje waxaan joogaa magaalada galdugob ee gobolka mudug bahda v o a iyo khabiirkaba waan salaamay khabiirka waxaan su-aalayaa ayadan dambe abaaro baahsan ayaa dalka ka jira qaylo dhaanta aad bay isaga soo daba dhacaysaa marka daraasadda aad dhowaan soo saadheen ku ogaateen goobaha ugu daran iyo meelaha maxaan ku idhahdaa ilaa goobuhu waa sii kala daran yihiin meelaha aadka u liita teeda kale abaarahan ma laga yaabaa inay raacaan dhabihii labada kun koob iyo toban oo oo ay taariikhdaas dibna ugu soo laabato waxaan ogan in labada koob iyo toban kumanaan dhinteen marka sida aan lagu baraarugsanayn markay aragtid ma laga yaabaa in dhabihii aan ku soconno waad mahadsantihiin
ka georgia aad buu u mahadsan yahay waa su-aal aada muhim u ah weeyaan waa sax labada kun iyo koob iyo tobankii iyo xilligan marka la eego laba abaarooda aada u culus waaye oo la fiiriyey middan daraasada waxaan ku ogaanay waa waxa ugu muhiimsan waxa ay tahay abaabul-la-aanta iyo xiriirka loo wajahayo oo aan midaysnayn oo qaabka loo wajahayo on hal meel in laga duulayo aan ahayn aan jirin ama dowlad ama hay-ado caalami ama maxay ahayday oo aan xoogganayn iyo waddanka sida mashquul uu ugu yahay doorashada iyo siyaasadda jirta iminka xilliga hadda lagu jiro iyo abaabul-la-aanta iyo daalka ama daalka ka muuqdo dadkii wax abaabuli jiray iyo hay-adaha caalamiga laftirkooda iyo iyo iyo iyo iyo maxaa la yidhahdaa lacagahan daahay sababo badan ba ha u daaheeno lacagahan daahay owel loo isticmaali jiray in loo isticmaalo humanitarianka abaaraha iyo waxyaalaha soo kordho loo isticmaali jiray oo oo ha hakad galay iminka oon ogo kugu ogaanay daraasaddan ayaa hartu sabab u ah inaan maaragtay abaabul badan oo abaartan iminka hadda taagan ay loo loo loo wajaho oo loo loo yareeyo khatarta iyo dadka dhimanaya iyo dunyada dhimanayso waana middaa ugu muhiimsan lagu loo baahan yahay in lagu baraarugsanaado waa weydiin waa waa waa su-aalihii la weydiiyey dadka waxay ahayd abaartan ka warramaya t kow iyo tobanka dadka xoolaha haystay markii la eegay magaca ay iyo iyo iyo iyo sida ay sheegayaan tani waa wax mareebto abaar wax reebtaba ma ahan waxa ugu daran waxa weeyaan xoolaha oo oo oo dadka xuloleyda ah markii ay yidhaahdaan tan oo kale nama soo marin abaartan waa abaar maaragta aad iyo aad u baaxad weyn culayskeedana uu jiro laakiin wa waa u baahan tahay in aad loogu baraarugsanaado oo waddanka dad iyo dunyaba la badbaadiyo dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan uga hadlayno xaaladda abaaraha ka jira soomaaliya dhegeyste kale ayaan jeclahay in aan u yeero soo dhowo walaal asalaamu calaykum magacaygu waa leyta maxamed faarax waxaan joogaa muqdisho martida mastirlaal waa ku saamay abaar ba-an ayaa dalkii ku rufatay ama ka dhacday waxaa moodaa abaartii inaan dowr fiican laga gelin oo dhul fara badan oo soomaaliya ee abaartaas ay si ba-an maaragtay u saameysay dowladdii doorkeediina ma muuqdo waxaa moodaa inaysan si fiican uga uga howlgelin arrintaas oo doorasho iyo arrimahaas mashquulkeed la galay marka sidee dowladdu ugu soo jeesan kartaa oo arrintan looga dhigi karo arrin muhiimadeeda leh
aad buu umahadsan yahay ninka odaga maxamed faarax waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah marka koowaad horta waxaa xusid mudan in daraasadan lagu ogaaday in abaarta iminka jirto xilliga hadda jirto waxyaalaha la ogaaday waxaa ka mid ah inay keentay dadkii walaalaha ahaa ama isla degi jiray ama maxay ahayday deegaanada qaar ay hostility ama cadaawad fara badan iyo ammaan darro fara badan ay ay iyo iyo iyo dagaal uu maaragtay ay sababtay taasina waxa keenay oo keliya waa waxa ay tahay meel roob ka da-ay meelo roobabka qaar ka da-een meelo uusan ka di'in oo la isku soo yimid oo la isku soo guurguuray oo dadka isu imaadeen oo daaqi uu yaraaday oo la maaragtay gacanqaad uu dhacay oo oo xoogaa ay ay taasi dib u dhac keentay in dee waddankeeni loo arkaayo in caqabadihii dagaaladii sokeeye ay kor usoo kaceen cid walba oo doonayso in ay ka qabato abaaraha wax anagu tala soo joodin baa ya ya yaan samaynay tala soo joodintaas waxa ay aan usoo joodinay oo talooyinka aan soo joodinay waxna waa xal dhow waxna waa xal fog oo aan cashaagnay oo xalal aan u kala qaadnay hadday dowlad tahay hadday ama hay-adaha caalamiga ah ama bulshada rayidka ah oo ayaamahan aad isu abaabulaya iyo culummada iyo dhalinyarada abaaraha abaarta iminka joogta aad uga shaqaynaya laakiin mas-uuliyadda waddanka dowladda ayaa iskale dowladda waxa laga rabo waxa ay tahay waxna way bilowday waxna waa la rabaa inay xoojiso waxaa loo baahan yahay iminka oo keliya oo taagan waxa ay tahay waddanka election keliya in aan xoogga la saarin dad baa dhimanayo adduunyaa dhimanayso meel halis uu ya abaartan ay ilaahay roob hana siiyo ayaa laga baqayaa inay xaaladdu ka degto waa mahadsan tahay mudane hilaal dhegeyste kale ayaa hadda khadka ku jira bismillaah magacaygu cabdixakiin joker waxaan joogaa magaalada boosaaso waxaan rabaa hilaal maxamuud inaan weydiiyo dalalka deeqaha bixiya lacago badan ayay dhowaan ku yabooheen waxaana ka mid ah dalalkaasi u k ma ingiriiska haddaba ma kula tahay dadka baahan in si toos ay u gaartay lacagtaasi
walaal su-aashaas jawaabteedu dee ay ku fiicnaan lahayd in la weydiiyo dowladdeenna la weydiiyo oo la ogaado lacagtaas qasnada mudmaydin timid in la yihahday ku fiicnayd laakiin waxa muhiimka ah waxa ay tahay lacagaha loogu talagalay in lagu caawiyo humanitarianka ama abaarahan wax looga qabto ama waxyaalahan soo kordhay nolosha khatarta ku ah loogu talagalay inta badan inay soo daahayaan oo ay maaragtay aan markaan su-aalo weydiinay inay soo daahayaan lacagihii yani waxay ka cabanayeen waxay ahayd inay lacagihii loogu talagalay ee deeqbixiyaashu ay ugu talagaleen inay xoogaa uu hoosu dhac ku yimid sidii loogu talagalay aysan u imaanayn waktigoodii laakiin hadda lacag ka timid qolo gooni ah ama inay soo gaartay dowladda iyo wasaaradda maaliyadda unbaa ka jawaabi karta iyo iyo dowladda iminka jirto annagu dee xooga maana saarin lacag hebel ma timid lacag hebel ma timid waa mahadsantahay adiga mudan dhegeysto kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo magacaygu waa cabdulwahab maxamed garbey kasoo hadlaya magaalada koronboos ee gobolka ohaayo waxaan salaamaa dhammaan bahda v o eda iyo dhegeystayaasha meel walbay joogaan haddii aan u gudagalo su-aasheeda ku saabsan dhibaatooyinka abaaraha ee soo noqnoqday dalkeena soomaaliya waxaan maqalnaa in dowladaha caalamku hadda ugu dambeysay u k ay laba mar abaaruhu soomaaliya iyo hay-ado kaloo caalami ay ku yabooheen lacag looga hortagayo ama wax looga qabanayo dadkii abaaraha saameeyeen sideen annaga soomaali ka soomaali ahaan dal iyo dibad sideen annaga isugu tasha karnaa oo aan ugu maarmi karnaa gacmo shisheeya maadaama abaartuna ay soo noqnoqotay kaalmada aan ku tiirsannahay ee dadka kaleentana aynu waxba ka qabanin soo noqnoqoshada abaarta siday soomaalida isugu tasha kartaa waa mahadsantay waa su-aal aad u wanaagsan dhegeystaha su-aashaas u keenay wadanka waxaa muhiim ah marka koowaad in lagu baraarugsan yahay waxa gacanta lagu hayo dhaqaale ahaan dowladdu gacanta ku haysa inay xoojiso inay hagaajiso dib u habeyn ku samayso oo waxyaalaha dhaqaalaha inay dib hagaajin ku samayso markaasaa dakhligana kor loo qaadi karaa kaabayaalna la samayn karaa ila dhaqaale ka soo galaan taas oo caqabad kasta oo waddanka kusoo kororto sida abaarahan iyo waxaan oo dhan loo xallin karaa inta badan marka wax ka baxsan baaxadda waddanka ay soo kororto oo maaragtay ilihii dhaqaalaha la sameeyey iyo dhaqaalihii oo reformkii lagu sameeyey iyo wixii la hayey wixii maaragtay culays oo soo kordho ayaa loogu talagalay wixii deeq caalami oo la helayo in lagu kabo lakiin aysan noqonin wax joogto ah loo gudbo wax kumeelgaara inay yihiin loo fahmo hortu midaas wey midda asaaska u ah dhaqaalaha waddanka in la hagaajiyo marka abaaruhuna waxyaalaha soo kordho culaysaday ka mid yihiin taasaana looga gudbi karaa in gacan hoorsi la sameeyo oo waddanku ka gudbo in dhaqaale ahaan loo hagaajiyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa maxamuud cabdulqaadir warsame hilaal oo ka mid ah madaxda machadka daraasaadka geeska africa ee green lidmas oo dhowaan soo saaray cilmi baaris ay kaga hadleen arrimaha abaaraha soomaaliya hilaal wuxuu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan jeclahay inaan sidoo kale ugu mahad celiyo ka qaybgalkooda dhammaan dhegaystayaashii barnaamijka ku soo biiray tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo